waxaad halkaan rabnaa inaan idinkaga sheegno nimanka nabadiidka oo dhalinyarada soomaaliyeed oo la khalday hadba meel muxuu ahaa madaxa u gelinaya dhalinyaradana si macno darro ah ugu baabiinhaya sidoo kalena ay qaraxyo la beegsanayaan meelaha shacabka iyo dadka ay joogaan oo ay si naxariis darro ah ay muxuu ahaa ama bil ramadaan ha noqoto bilihii barakaysnaa ama bilo kalas bilo kaleba ha noqotee waxa weeye waxaad arkaysaan dadkaasu inay naxariis laawayaal yihiin loona baahan yahay si wada jira in looga hortago aana loo dabcin oo maadaama uusan ku badbaadinayn asna inaan la badbaadin baa lagama maarmaana marka shacabka soomaaliyeed meelay joogaanba dibad iyo gudaba waxaan uga digaynaa inay dadkaas ay muxuu ahaato wax caadifaa u qaadaan sababtoo ah waxay u naxariisanayaan ma jiro waxaan rajeynaya guul baan ummadda soomaaliyeed u rajeyneynaa dhammaantayo waxaan u rajeyneynaa bisha ramadaan oo barakaysan inay nabad muxuu ahaa kaga badbaadaan cadowga sida naxariis darrada u beegsanaya